بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا امر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Ee, guddoomiyaasha gudiyada baarlamaanka xogheynta habrowrayaasha dhammaanka soo qaybgalayaasha shirka waa salaaman tihiin Ee, salaan kadib shirka anaga maanta wuxuu ku saabsanaa laba qodob labadaas qodob oo kale ah warbixin ee, guddiyada toddobaadkayba hal mar u fadhiistaan badana khamiista ay fadhiistaan laakiin markii maaragtay arrimo muhiim ay jiraan ama mar waxaa jirta een, waa laga soo horumarin karaa khamiista waana laga dambeysan karaa marka shirkii khamiista la qaban jiray ayaa maanta arbacada u bedelnay si aan huma jiray aan maaragtay baarlamaanka aan isugu wargelino sidaas daraaddeed ku saabsanaa shirka marka ajendahana wuxuu ahaa ee, warbixin qodobka koowaad qodobka labaad oo ahaa in maaragtay een, kalfadhigii baarlamaanka oo xidhnaa furitaankiisa la iclaamiyo qodobka ugu muhiimsan oo maanta shir- eh, baarlamaanka u fadhiya kaasuu ahaa eh, guddiyada iyo u fadhiyeen iyo guddoonka baarlamaanka Eh, markaan aan fiirinay marxalado badan iyo yani xildhibaano badan oo dibadda ku maqan xildhibaano badan oo xajka aaday say usoo imaanaystaan waajibaadka maaragtay een, een, eh, waajib ka mid ah eh, shanta bun islaam maadaama uu yahay xildhibaano badan aa aaday runtii oo soo cibaadaysanayo waajibaadkooda soo gudanayo marka si maaragtay arrimahaas dhan aan aniga oo fiirinayno waxaan go'aaminay maaragtay eh, aan isla garanay eh, guddigii maanta shirka fadhiyey oo guddoomiyaasha iyo guddoonkii ka koobnaa eh, in uu furmo kala fadhiga baarlamaanka haddii aan la idmo shanta december inuu furmo eh, kala fadhiga baarlamaanka ka horna waxaa lagu wargelinayaa dhammaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed dalka dibadiis gudihiisaba jooga inay u diyaargaroobaan eh, xildhibaanada dibadda ku maqan ay ku yimaadaan eh, ka hor eh, intaan kala fadhiga la furin eh, laga bilaabo soddonka bishaan eh, in ay yimaadaan ugu dambeyn ee, kowda bisha labada bisha in maaragtay soo wada xaroodaan si loo furo kalfadhigii shanta bisha december marka taasa ugu muhiimsanay waxaana ku wargelinayaa xildhibaanada soomaaliyeed ayagoo aan ogahay duruuf adag inay ku shaqaynayaan oo xuquuqdii xildhibaanka lahaa aan helaynin oo aan ogahay mutaawacnimo inay ku shaqaynayaan haddana waxaan xildhibaanada ugu baaqayaa inay waktigaas dhowraan ee meel kastoo ay joogaan isku soo xilqaamaan si ay kalfadhiga maaragtay ugu soo qiibgalaan marka arrinta maanta shirka loo fadhiyo intaas ugu muhiimsanayd waana mahadsantahay gudoomiye marka laga soo qeybo arrintan shirka ee maanta ka hartay oo waxaa jiray mudano u dhexeeya dowladda kumeel gaarka iyo cilmudiinka arrimo walfinaaca oo ku aadana hadal iyo xubnaha dowladda kumeel gaarka ah oo dhanka warfaahinta ka sheegay Een, waxaana dalbadan inay raaligelin een, dowladdu arrintaas ka bixiso Een, maxaad kala socotaa arrintaasi mudatirka raaligelinta aad bixinaysaa arrintaas runtii ima soo gaarin Eh, waxaan ogahay madaxweynaha inuu yahay naftirkiis eh, ahlu sunna waljamaaca inuu ka tirsan yahay baan ogahay Eh, warka maaragtay si xun waa loo abuuri karaa laakiin ma u malaynayo in madaxweynaha maaragtay ahlu sunna waljamaaca wax maaragtay een, hadal xanad leh inuu kula hadlaayo ma u malaynayo waayo waxaan ogahay inuu si naftirkiis ka tirsan yahay dhammaanta annagana waan ka tirsannahay aniga ahlu sunna waljamaacana wax maaragtay farqi aan oo dhexeeyo ma jiraan dhammaanta annada maaragtay eh, waxaa lagu mashquulsan yahay sidii loogu badbaadin lahaa ee, argagixisada caalamiga dalka qabsatay oo dhallinyaradeedana qaladay oo diintana ka been sheegahayo sidii looga badbaadin lahaa un baan ku mashquulsan nahay marka wax khilaaf ah oo dowladda iyo ahlu sunna waljamaaca u dhexeeyana ma jiraan hadyara maxamed axmed dore maxamed axmed dore idaacadda b b c soomaali Een, xildhibaanada qaarkood waxay ka cabanayeen geedka gabadhaana dowladda khayraada guddoonka xildhibaanada ay qaataan aysan qaadan xildhibaanada qaar xitaa lagu leeyahay bilash wakiilada maxaa arrintaa ka jirta way jirtaa ee, xildhibaanada gono ma qaadanin ee, waxaa ugu dambeysay gono la qaadanayo ee, waxay wax qaateen april iyo may iyo june ayaa la qaatay wixii ka dambeeyey xildhibaanada waxaa ma qaadanin ee, duruuf adag ayaa lasoo guddoonatay ee, haddana maaragtay ayaga oo sidaas ah waxay diyaar u yihiin in si maaragtay ayagoo waadininimadooda iyo mutawacnimo ugu shaqaynayo dalka inay ku shaqeeyaan ay diyaar yihiin maadaama loo baahan yahay nolol lagama maarmo ay tahay in dhaqaale la helo taasna orobkeeda lagu jiraa waana la heli doonaa insha allahu Ee, marka ee, gunadii aan la helin baarlamaanka lama furaayo macnaheedu maaha waa la furaya insha allahu hadaa la heli
dowladda somaliland waxay jirtay in koonfurta soomaaliya soomaalida ku dhaqan jirtay inay u furato dowladeeda haweenka gooldi arrintaas loo jiran
ma maqlin arrintaas ee, cid hadda nagala soo xadiidtayna ma jirto dadka somalilan mid baa ugu magacalinaynaa in deegaamada maaragtay ay maamulka u dhiseen ammaankoodii wanaajiyeen ummadda horumarkeeda ku shaqaynayaan waa ugu mahadcelinaynaa laakiin heshiiska kama dambeydka wuxuu noqon doonaa haddii alle ino marka dhibaatooyinka hadda koonfurta ku habsatay ay dhammaadaan waxaa lagama maarmaan ah anaga somalilan isma hurayno walaala nahay waa wada hadli karnaa wixii danaha ummadda soomaaliyeedna waan wada siin doonaa
magaalada muqdisho waxay sheegeen in gudoomiyaha baarlamaanku adiga waqtigiisii uu sii liidanayo islamarkaana baarlamaanku oo laba qayb karaxaysan qayb adiga ku taabacsan iyo qayb mucaarada marka arrintaas maxaa ka jirta arrintaas horta adigaa noo soo maqlay aniga ma maqlin marka wax balbaleen ah oo anigaan ogahay baarlamaanka iyo maaragtay anigoo guddoomiyaha amase guddoonka guud ahaan u dhexeeyana ma jiraan baarlamaanka mashruuc cad uu leeyahay dastuurka hadiga kumeelgaarka ah iyo haroosabku ku shaqaynaya marka wax barbaleen aho hadda ka taagan xildhibaan dhexdooda amba xeerarkaas noo yaala yacni dhinaca marahayana ma ogi waa masuuliyadda laakiin ee kulanka maanta aada yeelateen waxaan ognahay dowladdu taageeraya dalka islaamka marka kusoo hada qaadeen dhanka ammaanka kulankiina maanta
sideedii hay-adaha dawladda waajibaadka waa kala leeyihiin waxaa laga yaabaa soomaaliya dadkii odayaasha ahaa oo dawladihii ilaa xorriyadda la qaatay soo joogayaaba hadda waxaa waxaad ka dareemaysaa marmar in nidaamkii dawliga ahaa waxyaalo badan naga lumeen maadaama fawdada lagu soo daaxay oo waxyaalo badan naga halaabeen marka dhallinyarada yaryar waxaa laga yaabaa in hataa ayaga oo dalkooda dawlad ka dhisan tahay oo sharci ka jiro inay arkin baaba laga yaaba maaragtay oo yani waxyaalaha qaarkood naftarkooda u baahan yihiin in la baro oo samanaaro iyo yani aqoon kororsi ay u helaan loo baahan yahay marka baarlamaanka sidiisi waa hay-adda sharci dejin karta oo u xilsaaran shuruucda dalka maaragtay inay ansixiyaan ama xukuumadda ha keento ama ayaga naftarkooda mooshin ha kusoo abuureen waxay u saaran yihiin sharci dejinta dalka ansixinta miisaaniyadda doorashada madaxweynaha iyo in maaragtay guddoonkooda ay doortaan yacni waajibaadka maaragtay uu leeyahay hadigaad arki kartayn waxa uu leeyahay baarlamaanka ilaa maaragtay sagaal qodob camal uu leeyahay dastuuri ah marka annaga marka control aan leenahay hay-adaha nabadgelyada ama hay-adaha difaaca inaan controolno oo dabagalo baarlamaanka yuu leeyahay taasna waa ku mashquulsan yahay guddiga difaaca iyo guddiga amnigaba waxay la xisaabtamayaan hadda mashquul ku yihiin wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga siday u kala qaabilsan yihiin ahayd ugu mashquul yihiin waxyaalaha maaragtay horumarka dawlad inay ka samayso dalka dhan amaalkiisa sugto ama kow maaragtay caasimadda laga bilaabo waxyaalaha hortaagan si ay xoogaa lagu noqdo baarlamaanka guddigaasa ku mashquulsan waxayna robootka keeni doonaan haddii aan layno marka baarlamaanka kalfadhiisa u furmo ay robootka keeni doonaan marka arrintaasna waxaa waajibaadkeeda iska leh xukuumadda iska leh waana mahadsan